halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaana horay u sii soconaya waxbaridani hadallada ilaah ee la magac baxday dhex marka kitaabka quduuska ee baibalka waxaannu horay markaa idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuurada oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuurada waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyaddiisu ay sarrayso oo kuwa akhristaa ay ka helayaan qalbiqaboojin xoog leh wakhtigan dhibaatadu ay ku badan tahay dunideenna markii noogu dambaysay waxaannu soo gunaanadnay cutubkii saddex iyo labaatanaad ee kitaabka zabuurada wuxuuna ahaa zabuur macaan oo uu daa'uud qoray oo haddii aan idinku celiyo labadii aayadood ee ugu dambaysay ayaa zabuurluhu waxa uu ka hadlayey subkid oo u taagan ruuxa quduuska ah waxa kaloo uu ka hadlay koob buux dhaafay waxaana calaamad ay u tahay farxad oo haddaan idinku celinno labadaas aayadood ayaa waxaa qoran oo cadaawayaashayda hortooda waxaad iigu diyaarisaa miis oo saliid baad madaxayga ku subataa koobkayguna waa buuxdhaafaa hubaal cimrigayga oo dhan waxaa i raaci doono wanaag iyo naxariis oo weligay guriga rabbiga ayaan degganaan doonaa waxaan ku soo gebagabaynayaa cutubkan saddex iyo labaatanaad inaan leennahay arijiro wanaagsan waxaan iminka bilaabaynaa haddaba cutubka afar iyo labaatanaad oo uu ugu horreeyo mowduucan waxaana uu ka hadlayaa mowduucaasu in ciise uu yahay kan ugu horeeya ama ugu muhiimsan arijirada waana zabuurka lagu caleema saarayo ama boqor looga dhigayo zabuurkan waa mid lagu boqrayo masiixa oo waxa uu ka hadlayaa imaashaha arijirka arijirada waxaana ay leeyihiin nimanka u kuurgala taariikhda reer binu israa'iil daa'uud waxa uu qoray zabuurkan markii uu sanduuqa axdiga ka qaadayey qaryad yacrim oo uu keenayey borsion sida ku qoran kitaabka taariikhihii koowaad cutubka saddexiy tobnaad aayadaha hal ilaa siddeed marka la qaadayo zabuurkan waxaa qaada dad tiro badan oo waxaa iska daba dhacaya codka iyada oo uu muusiku leeyahay sawaxan aad u dheer taariikh qorihii yahuudiga ahaa ee la oran jiray yosefas ayaa waxa uu leeyahay toddoba saf oo gabya ah iyo muustikiistayaashooda ayaa waxa ay hor kacayaan sanduuqa axdiga marka loo soo wado buursiyon halkaasoo daa'uud ugu diyaariyey teendho ilaa macbudka dhismihiisu dhammaado waxaa haddaba aan filayaa in zabuurkanu noqon lahaa mid lagu raaxaysto haddii aynu raacno habka loo qaado oo la isugu hagaajiyo laxamka sida uu ahaa berigii hore zabuurkan wuxuu u qaybsamaa laba qaybood kuwa boqorka la jooga oo boqortooyada gelaya sida ku qoran aayadaha hal ilaa lix waxaa kaloo uu ka hadlayaa imaanshaha boqorka markaasoo uu taagayo boqortooyada sida ku qoran aayadaha toddoba ilaa toban markaa way wanaagsanaan lahayd inaynu dhegaysanno zabuurkan oo la heesayo maalmihii daa'uud haatanna aynu idiin bilowno maaddada ugu horraysa waxaana weeye kuwa boqorka la gelaya boqortooyadiisa marka zabuurluhu qaadayo zabuurkan ayaa kuwo kalena la jiibinayaan oo hoorinayaan waxaanu ku bilaabanayaa sida ku qoran zabuurka afariy labaatanaad aayadaha kow ilaa laba sida tan rabbiga iskale dhulka iyo waxa ka buuxa oo dhan iyo dunida iyo kuwa degganba waayo isaga badaha dushooda ka aasaasay oo waxa uu ka dullisay webiyaasha marka daa'uud leeyahay rabbiga iskale dhulka ayaa uu ilaah u eegayaa sidii inuu yahay abuuraha dhulkana isagale buu leeyahay dhulka iskama lahan siyaasiyiinta ama madaxweynayaasha iyo qof kasta ee magac lehba oo weliba shuuciyiintu ma leh waxaa jira haddaba dad badan oo doonaya in ay maareeyaan dunidan laakiin waxaa iska leh ilaah jawaabtu waxa ay ku qoran tahay aayadda xigta oo waxa uu zabuurluhu leeyahay sida ku qoran cutubka afariy labaatanaad aayadda afraad oo leh waa kii gacmihiisu nadiifsan yihiin oo qalbigiisuna daahir yahay oo aan naftiisa hawo beena kor ugu qaadin oo aan si khiyaano leh u dhaaran kan keliya ee abuurta ilaah soo koraya waa kuwa gacmahoodu ay nadiifsan yihiin oo qalbigooduna daahirka yahay iyo kuwa aan hawo been ah kor ugu qaadin naftooda ama aan si khiyaano leh u dhaaran waxa ay markaasi aniga ila tahay inaan halkaa tegi karin waayo waxaannu ognahay in aan dembi laynaga waayeen khaasatan aniga ha yeeshee waxaan rajaynayaa oo rajo weyn aan ka qabaa inaan halkaa tegayo aniga oo huwan xaqnimada laga helo masiixa oo waxaan halkaa la tegayaa masiixa isaga ayaan ilaa hortii la tegi doonaa oo ina horgeynaya carshiga nimcada maadaama haatan uu yahay wadaadkeenna sare waayo waxaan isaga ugu kalsoonaaday inuu yahay badbaadiyahayga haddaan markaa horay idiinku sii wado xigashada kitaabka ayaannu haatan eegaynaa baalka toddoba boqol koob iyo toban ee axdigii hore cutubka afar iyo labaatanaad aayadaha shan ilaa lix waxaana qoran sida tan kaasi waxa uu rabbiga ka heli doonaa barako ilaaha badbaadadiisa ahna xaqnimo kanu waxa weeye zabuur qarnigii kuwa isaga doondoona oo waa kuwa wejigaaga doondoona ilaaha yacquubow waxaad haddaba ka fakertaa iyaga oo qaadaya heeskan oo gelaya iridda yeruusaalem haddaan horay idinku sii wadno ayaannu iminkana eegaynaa baalka toddoba boqol koob iyo toban ee axdigii hore cutubka afar iyo labaatanaad aayadaha toddoba ilaa sagaal waxaana qoran sida tan irdahow madaxiinna kor u qaada oo albaabada daa'imiska ahow kor ha laydiin qaado oo waxaa soo geli doona boqorka ammaanta bal waa ayo boqorka ammaantu waa rabbiga xoog iyo itaal badan waa rabbiga dagaalka ku xoogga badan irdahow madaxiinna kor u qaada oo waxaa soo geli doona boqorka ammaanta bal waa ayo boqorka ammaantu waa rabbiga ciidamada isaga weeye boqorka ammaantu haddaba codba dhanka albaabka waxa uu ka leeyahay waa ayo boqorka ammaantu markaasaa kuwii heesayey ay ku leeyihiin waa rabbiga xoog iyo itaal badan mar kale ayaa haddana codkii dhanka iridda ka yimi uu weydiinayaa kan uu yahay boqorka ammaantu markaasaa haddana loogu jawaabayaa si buuxda iyadoo codka iyo muusikadu ay si weyn u dhacayaan waa rabbiga ciidamada isaga weeye boqorka ammaanta ayaa ay jawaabta noqonaysaa waxaa haddaba aan u malaynayaa in qidcadanu ay sharaxaad ka bixinayso laba dhacdo marka koowaad waa sawir sheegaya soo noqoshadiisii labaad marka la leeyahay irdahow madaxiina kor u qaada uu albaabada daa'imiska ahow kor ha laydiin qaado oo waxaa soo geli doona boqorka ammaanta ayaa jawaabtu waxa ay noqonaysaa waa kuma boqorkaasu dunidu ma garanayso boqorka laakiin zabuurlahan ayaa jawaabta ina siinaya oo waxa uu leeyahay waa rabbiga xoog iyo itaal badan waa rabbiga dagaalka ku xooga badan markaasaa albaabadii lagu yidhi irdahow idinkuna madaxiina kor u qaada waxaa markaasi ay u muuqataa in zabuurluhu uu ku celcelinayo qhasiidada oo ay tahay su'aal iyo jawaab dunidu way diiday haddaba boqorka ammaanta waa sayid ciise masiixe isaga weeye sayidka sayidyada iyo boqorka boqorrada waana boqorka ammaanta waana ay qasiidada ama zabuurku uu ku soo dhammaanayaa meris si dadka niyadahooda loogu bisleeyo oo ay barako ugu noqoto ama barako looga dhigo zabuurkan iminka waxaannu si dawaaliya idinku bilaabaynaa zabuurka shan iyo labaatanaad waxaana mawduuciisu uu noqonayaa dalab naxariiseed iyo furasho zabuurkan waxa uu ina horkeenayaa qayb cusub maadaama aynu soo dhammaynay saddexdii zabuuradood ee isku xirnaa ama midka ahaa ee labaiyo labaatan saddex iyo labaatan iyo afar iyo labaatan waxaa inta ka bilaabanaya taxane isla socda oo ka bilaabanaya zabuurkan shan iyo labaatanaad oo soconaya ilaa kan soddon iyo sagaalaad waxaana zabuuradahaas dhammaantood ay khuseeyaan khibradihii shakhsi ahaaneed ee daa'uud laakiin waxa ay dhammaantood eegayaan mustaqbalka marka kuwa ilaah ka baqa ee ka hara israa'iil ay dhibtoon doonaan markaa qalbiqaboojinta ay helayaan kuwa ilaah ka cabsada ama muuminiinta ayaa laga helayaa zabuuradahan waxaadse arkaysaa in zabuurkan xadaaradihiisu kacsan yihiin ha yeeshee zabuuradahaasi waa kuwo taxano ah oo waxa ay ka wada hadlayaan khibradihii daa'uudoo way deggan yihiin waxa ay iyaga oo dhan u wanaagsan yihiin wixii tegey waxa iminka jooga iyo waxa mustaqbalka imanaya qaar ka mid a zabuuradahaas caan ma ahan laakiin waxyaabo badan ayaannu ka faa'iidaysanaynaa waxaannu isku dayaynaa inaan ahmiyadda kala soo baxno laakiin waxbarasho ayaa inoogu jirta haddaba markii aan niyad jabo markii aan safrayo iyo weliba markii xaalado xasaasi ah ay igu furmaan waxaan u soo lexdaa oo qalbiqaboojin ka raadiyaa kitaabka zabuurada waxaanan eegaa inta u dhaxaysa zabuuradaha shan iyo labaatan ilaa sagaal iyo soddon waxaana qaybtan lagu tiriyaa inay ahaayeen khibrado badan oo daa'uud la kulmay kuwaasoo aynu wax badan ka faa'iidaysanayno waana ay zabuuradahaasi wax ka sheegayaan wakhtigii dhibka weynu haysto muuminiinta israa'iil waxyi ahaan waxaana ay qalbiqaboojin u yihiin wadaadada wakhti waliba ee ay joogaan haddaan markii ugu horreysay idiin bilowno zabuurka shan iyo labaatanaad aayadaha hal ilaa laba baalka toddoba boqol laba iyo toban ayaa waxaa qoran sida tan rabbiyow naftayda xaggaagan kor ugu qaadaa ilaahayow adigaan isku kaa halleeyey haddaba yaan ceeboobin oo yaan cadaawayaashaydu ii faanin haddaba sidaad arkaysaan zabuurkanu waa salaad muujinaysa sida daa'uud ilaah ugu xirnaa xaalad waliba ee uu ku jiro maalin ayaa weliba israa'iil khibrad u yeelan doontaa isla xaaladihii daa'uud qabsaday oo wakhtiga wuu imanayaa marka kuwa israa'iil ka haray ay heerkaas gaari doonaan waxaana ay ku xirnaan doonaan ilaah waayo ma jiro mid kale oo caawiyaya innagana way inoo wanaagsan tahay inaan gaarno heerka ah in ilaah oo keliya ina caawinayo marka daa'uud leeyahay rabbiyow adiga naftayda xaggaaga kor ugu qaadaa ayaa uu samaynayaa wixii lagu yaqaanay oo weliba afka uun ka hadli maayo eh waxa uu ka hadlayaa xagga ruuxa isagoo hadalkiisa sii wata ayaa uu leeyahay ilaahayow adigaan isku kaa halleeyey haddaba yaan ceeboobin oo yaan cadaawayaashaydu ii faanin miyaad weliga soo gaartay heer wax waliba ka kala daateen haddaba qofku dooni maayo in uu dhan waliba ka baaba'o ama laga adkaado markaasuu baryootamay zabuurluhu oo waxa uu yidhi haddaba yaan ceeboobin oo yaan cadaawayaashaydu ii faanin waa salaad la yaqaan adiga saaxiib sidaa ilaah mau barida haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa aayadaha saddex ilaa afar ee zabuurka shan iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan kuwa adiga ku suga midkoodna ceeboobi maayo laakiinse waxaa ceeboobi doona kuwa khiyaanada ku macaamilooda sabab la'aan rabbiyow jidadkaaga i tus oo waddooyinkaagana i bar bal baryadaas ka feker waa marka uu leeyahay rabbiyow jidadkaaga i tus oo waddooyinkaagana i bar waxaa jira laba waddo oo uu qofku aadi karo waxa uu aadi karaa dariiqa ilaah amase dariiqa uu doonayo ilaah waxa uu ina siinayaa xorriyad aynu ku dooranno labadaa waddo tii aan qaadi lahayn waxaan markaa qaadi karnaa waddooyinkeenna haddii aynu doonayno haddaba kitaabka maamaahyadii ayaa laynoogu sheegayaa sida ku qoran cutubka afariy tobnaad aayadda labiyo tobanaad baalka siddeed boqol koob iyo afartan ee axdigii hore sidatan waxaa jirta waddo dadka la hagaagsan laakiinse dhammaadkeedu waa waddooyinka dhimashada maxay haddaba inoo wanaagsanaan lahayd inaan ilaah u yeeranno oo weydiisanno inuu inagu hoggaamiyo jidadkiisa isla sidii daa'uud yeelayba haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa baalka toddoba boqol labaiyo toban ee axdigii hore cutubka shan iyo labaatanaad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan runtaada igu hoggaami oo ibar waayo waxaa tahay ilaaha badbaadadeyda oo maalinta oo dhan adigan ku sugaa haddaba daa'uud wuxuu u yeeranayaa ilaah oo waxa uu doonayaa inuu hoga tusaaleeyo waddooyinka uu mari lahaa oo waxa uu doonayaa inuu callimiyo haddaba zabuurkan waa mid aanu deelqaaf ku jirin oo aad iyo aad looga shaqeeyey haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa cutubka shan iyo labaatanaad aayadda lixaad waxaana qoran sida tan rabbiyow xusuuso naxariistaada iyo raxmaddaada waayo weligoodba way jireen zabuurluhu haatan ka hadli maayo naxariista ilaah oo keliya ha yeeshee waxa uu ka hadlayaa jacaylkiisa iyo raxmaddiisa aan dhammaan way dhib badan tahay in la kala qaado naxariista iyo jacaylka ilaah oo weliba aniga waxa ay ila tahay in ilaah naxariistiisu ay zaa'id tahay daa'uud waxa uu zabuurkan qaadayey wakhti dhib weyni haystay welibana waxaa qaadi doona zabuurkan reer binu israa'iil wakhtiga dhibka weynu jiro zabuurkan waxa uu la hadlayaa niyadaheenna kuwaasina waxa ay u wanaagsan yihiin wadaadadii hore waxaana kaloo ay u wanaagsan yihiin kuwa mustaqbalka haddaba iima muuqato sida qofi ku akhrin karo kitaabka zabuurada ama warqaddii rasuul booloosu qoray dadka reer rooma isagoo weliba aan arag in ilaah qorshe u hayo qaranka reer binu israa'iil mustaqbalka ilaah dadkiisa kama tegin haddaad runta doonaysaan waxaan weli ku jirnaa cutubka shan iyo labaatanaad waxaanan iminka eegaynaa aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan ha xusuusan dembiyadii dhallinyaranimadayda iyo xadgudubyadeydii laakiinse ii xusuuso sida raxmaddaadu tahay iyo wanaaggaaga aawadiis rabbiyow daa'uud weydiisan maayo oo keliya kalgacaylka raxmaddu ku laran tahay ee ilaah laakiin wuxuu kaloo weydiisanayaa inuu wax kale ilaah iloobo wuxuuna leeyahay ha xusuusan dembiyadii dhallinyarannimadayda oo marka dhinaca kale laga eego waxa uu leeyahay iska ilow dabeetana ilaah buu baryayaayoo weydiisanayaa wanaaggiisa iyo naxariistiisa ilaah wuxuu hodan ka yahay wanaag iyo naxariis wuxuuna adiga ku hayaa wanaag iyo naxariis badanoo waxaa jiraya kuwo ku soo haraya haddii la xisaabo anigu garan maayo sidaad dareemayso laakiin anigu waxaan u baahanahay naxariis aad iyo aad u badan iyo wanaag aan ka helo xagga rabbiga waxaa zabuurluhu horaan u yidhi hubaal cimrigayga oo dhan waxaa i raaci doona wanaag iyo naxariis sida ku qoran zabuurka saddex iyo labaatanaad aayaddiisa lixaad haatanna waxaannu soo gaarnay maaddo kale waxaana weeyey daa'uud oo qeexaya kalsoonida ilaah uu ku qabo qaybta labaad ee zabuuraddan ayaa muujinaysa in daa'uud kalsooni iyo niyeedsamiba uu ku qabo ilaah oo waxa uu leeyahay sida ku qoran zabuurka shan iyo labaatanaad aayadaha siddeed ilaa sagaal baalka toddoba boqol labaiyo toban ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbigu waa wanaagsan yahay waana quman yahay sidaas daraaddeed waxa uu dembiilayaasha ku hanuunin doonaa jidka kuwa camalka qabow waxa uu ku hanuunin doonaa xaqa oo kuwa camalka qabow waxa uu bari doonaa jidkiisa haddaba wanaagga ilaah jacaylkiisa iyo weliba xaqnimadiisa ayaa muujinaysa badbaadada uu aniga iyo adigaba inoo sameeyey haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran aayadda koob iyo tobnaad ee isla cutubkan shan iyo labaatanaad sida tan rabbiyow dembigayga iga cafi magacaaga daraaddiis waayo aad buu u weyn yahay haddaba ilaah waxa uu inagu cafinayaa masiixa aawadii maanta aniga iyo adigaba ma mutaysan karno in layna cafiyo waxaan markaa garanayaa in ilaah cafiyey daa'uud oo haddii aynu ku kalsoonaanno sayid ciise masiix innaga xitaa wuu ina cafinayaa waxaa markaa jira dad xumaan kitaabka ka raadiya laakiin waa in farxaddeennu ahaataa in ilaah ina badbaadiyey mase ahan inaan xumaan ka raadinno hadallada qoran ee ilaah kuwaasoo ahaa hadallo soo jireena haddii ilaah badbaadiyey daa'uud innaguna fursad baynu leenahay uu inagu badbaadin karo haddaba isaga oo ka hadlaya dadkiisa mustaqbalka ayaa ilaah leeyahay isagoo ka kor hadlaya nebi yeremiyaah sida ku qoran cutubka koob iyo soddonaad ee kitaabkii yeremiyaah aayaddiisa afar iyo soddonaad markaasoo nebigu uu lahaa xadgudubyadooda waan cafin doonaa oo dembiyadoodana sooma xusuusan doono haddaan markaa horay idinku sii wadno xigashada ayaannu eegaynaa zabuurka shan iyo labaatanaad aayadda afar iyo tobanaad oo leh rabbiga taladiisa qarsoon waxa uu la jiraa kuwa isaga ka cabsada oo waxa uu iyaga tusi doonaa axdigiisa dad badan ayaa waxa ay su'aal ka qabaan nolosha masiixinimada garanna maayaan aayaddan ku qoran qorniinka oo ma garan karaan waxa ilaah u sameeyo waxyaabaha qaar fahamla'aantooda waa mid aan la garan karin mar walibana waxa ay ku jiraan marxalado su'aali i ka iman karto waxa uu daa'uud leeyahay talada qarsoon ee rabbiga waxaa leh kuwa isaga ka cabsada waxaan markaa idinku leeyahay dhegaystayaal way wanaagsan tahay inaynu shakiga iska dayno oo ilaah ku kalsoonaanno iminkana waxaynu soo gaarnay maaddadii ku saabsanayd oo weliba ugu dambaysay casharkeenna caawa ee ahayd dhibka iyo furashada sida ku qoran zabuurkan shan iyo labaatanaad maadaama markaa aynu soo gaarnay qaybta ugu dambaysa ee zabuurkan waxaan mar kale layna hor keenayaa dhibaatada ku soo foolle israa'iil mustaqbalka haddaan xaalkaa ka eegno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka shan iyo labaatanaad aayadaha shan iyo toban ilaa toddobiyo toban oo leh weligeyba indhahaygu waxay u jeedaan xagga rabbiga waayo wuxuu cagahayga ka bixin doonaa dabinka bal xaggayga u soo jeeso oo ii naxariiso waayo waan cidloobay oo dhibbaa i haysa dhibaatooyinka qalbigaygu way sii ballaadheen ciriirigayga iga bixi haddaba maxay taasu tahay salaad ay leeyihiin kuwa ilaah rumaysan ee ka hara israa'iil wakhtiga dhibka weynu jiro weliba aniga iyo adigaba waxaynu ka helaynaa qalbiqaboojin markii dhib ina soo food saaro haddaan horay idinku sii wadno ayaannu eegaynaa aayadda siddeed iyo tobnaad oo waxa uu leeyahay sida ku qoran cutubka shan iyo labaatanaad aayadda siddeed iyo tobanaad sida tan bal fiiri dhibkayga iyo qaxarkayga oo dembiyadayda oo dhan iga cafi haddaba sow arki maysid daa'uud sida uu u qiranayo dembiyadiisa ha yeeshee dadka way ku adag tahay mararka qaarkood inay dembiyadooda qirtaan oo taasina waa doqonnimo waayo ilaah wuu arkayaa dembiyadeenna oo inaan ismoogaysiinnana waa nacasnimo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa zabuurka shan iyo labaatanaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa koob iyo labaatan waxaana qoran sida tan bal fiiri cadaawayaashayda waayo way badan yihiin oo waxay igu necab yihiin nacayb dulmi miirana naftayda dhowr oo isamata bixi oo yaanan ceeboobin waayo waan isku kaa hadleeyaa daacadnimo iyo qumanaani hay dhowreen waayo adigan ku sugaa aamiin bal iminkana waxaad eegtaa sida uu u soo gunaanadayo oo waxa uu leeyahay sida ku qoran aayadda labayo labaatanaad ee cutubkan shan iyo labaatanaad ilaahow ree binu israa'iil ka samata bixi dhibaatooyinkooda oo dhan haddaba salaadan waxaa iska leh oo daa'uud uga hadlaya qarankiisa israa'iil marka ay soo gaaraan wakhtiga dhibka weynu ka jiro dhulka welibana kuweenna masiixiyiinta ah ayaa dhibaatooyin hareeyaan wakhtiyada qaar salaadani waa mid innaga xitaa aynu leennahay oo waxaan leennahay ilaahow ree binu israa'iil ka samata bixi dhibaatooyinkooda oo dhan
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin